dowladda hoose ee degmada garowe ee caasimada puntland oo taageero ka helaysa hay-adda care international ayaa maanta caasimada puntland ee garowe ka dhagax dhigtay taasi oo lagu beerayo dhir gaaraysa kun iyo soddon iyo shan geed axmed maxamed cali oo ka socday hay-adda care international ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey marka hore dhareenta lagu sameynayo caasimada puntland ee garowe
waxaan halkan isugu nimi inaan ku daahfurno tallaal loo sameynayo qaybo badanoo ka mid ah bulshada markaan saa leeya waxaan ula jeedaa hay-adaha xafiisyada iyo waddooyinka mashruucan muddo ayuu soo soconayey waa ilaahay mahaddii maanta inuu aan u joogno inaan daahfurno oo aan goobjoog ka nahay daahfuridiisii waxaana lagu talaali doonaa haddii aan laydmo dhir gaaraysa kun iyo soddon iyo shan geed oo magaalada waddooyinkeeda lagu talaali doono iyo dhir lagu talaali doono hay-adaha ama xafiisyada dowladda iyo kuwa danta guud ee bulshada ka qayb qaata hase haatee brefad noqon kara dhirta lagu talaali doono iyaguna waa sagaal boqol lixdan iyo shan geed waa haddii ay noo hirgasho waxay noqonaysaa waxqabad aada muhiim u ah oo qeyb weyn ka qaadanaysa bilicda magaalada garoowe xagga xafiisyada marka la yidhaahdo iyaduna waxaa qeyb ka ah magaalada qardho iyaduna xafiisyo ka mid ah la dhireen doono haddii aan laydmo axmed cabdi hure qandaraaslaha mashruucan dhireynta caasimadda oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay ku beerayaan magaalada dhir kala duwan wuxuuna sheegay in ugu horreynay ku guulaysteen mashruuc dhireyna oo puntland laga fuliyey kanna ay jecel yihiin inay ku guulaystaan waxaan soo dhaweynayaa halkan aada farxad iigu ah inaan wada joogno wasiirka hoggaanka wasaaradda deegaanka faarax agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka dowladda federaalka soomaaliya maayarka magaalada garoowe xasan xogayaha dowladda hoose ee degmada garoowe axmed maxamed oo ka socda keer iyo dhammaan saxaafadda iyo dhallinyaradana waa salaamayaa insha allaahu waxaan rajaynayaa mashruucan oo ah mashruucii noociisa iigu horreeyo aan qabto oo ah mashruuca wax nool lagu samaynayo shaqo inuu noqdo mashruuc aan ku guulaysanno oo insha allah si fiican u fulinno mashruucaasoo aan ka fulin doono shan kun iyo laba boqol oo mitir oo waddooyinka garowe ku dhex yaalla ah iyo sagaashan iyo labaatan instituushon oo isugu jira wasaaradaha dowladda iyo meelaha danta guud iyo cusbitaallada oo magaalooyinka qardho iyo garowe annagoo ku beeri doona dhir dhan xagga waddooyinkana kun iyo soddon iyo shan geed xasan maxamed ciise goodir duqa caasimadda puntland ee garowe oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dhireynta lagu sameynaya caasimada puntland waxauna sheegay in garowe aysan ku badnayn dhirta islamarkaasina loo baahan yahay tallaabada la qaaday
maanta halkan waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno dhireyn lagu sameynayo caasimadda puntland ee garowe sida la ogyahay magaaladu waxay waa magaalo maaragtay si weyn u koraysa oo isbeddel weyn uu ku dhacayo sanadba sanad ka dambeeya marka horumarkaa ka socda magaalada in bilicdu maarata ay maarata ka mid tahay waxa weeye waa wax maarata la fursan waayey oo muhiim ah sida laga warhayana garoowe maaragtay magaalooyinka aan dhirtu aada ugu badnayn buu ka mid yahay waxa aan doonaynaana waxa weeye in garowe uu noqdo magaalooyinka ugu dhir badan soomaaliya muuqaalkoodana wax soo jiita indhaha aada u soo jiita waana sababtaa sababta maanta aan maaragtay in ka badan kun iyo toddoba boqol oo geed halkan uga dhagax dhigayno oo isugu jira waddooyinka iyo xarumaha dowladda waxaa kaloo jira mashaariic kale oo hadda maaragtay lafteeda aanu ka wadno maaratay waddooyin kale mashruucan iyana dhinac socda oo jida jidka soddonka uu ka mid yahay waddada madooyin kala badnina ay ka mid noqon doonaan iyagana ilaahaydankiis haddee dadweynaha ku dhaqan caasimadda puntland ee reer puntland waxaan maaragtay halkan uga soo jeedinayaa hawshan dowladda hoosea liirgaraynaysa haddii alla idmo iyadaa hogaaminaysa wasaaradda deegaanka nagala shaqaynaysa keerna waa u mahad celinaynaa oo maaragtay mashruucan maaragtay naga taageedhay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa een, cid allaale iyo ciddii uu ku soo beegmo maaragtay ama waddada maaragtay geed la beerayo waa inay gacan ka geysato qofka guriga leh iyo qofka deriska la'ah iyo muwaadinka deggan geedkaas siduu ku bixi lahaa iyo sidii loo fududayn lahaa in la beero hal geed oo laga eh, maaragtay laga gudbi karo oo la odhanayo maaragtay geedkan hebel baa diiday iyo hebel baa maaragtay laamiga ku dhow yahay laga daaya ma jiro dhirta si alignmentgeeda wanaagsan yahay baa loo beerayaa shirkaddana waxa weeye waa inaad soo dhoweysaan garowga quruxdiisa iyo bilicdiisa iyo noloshiisaa ku jidha wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka ee puntland oo gebagabadii munaasabadda ka hadla ayaa sheegay inay farxad u tahay inay ka qayb galaan munaasabadda lagu dhiraynayo caasimadda puntland ee garowe Een, maanta waxa weeye maalin muhiimad weyn leh waa maalin u ah sharaf iyo weyneyn caasimadda garoowe oo ah caasimaddii puntland waxa weeyaan mar haddii maanta mashruucan la dhagax dhigo aanu loonj garayno ay noqonayso dhirta haddii sida ay yihiin loogu beero oo xilka qolo walba qey- kaalintay kuleeda ka qaadato ay wax weyn ku kordhin doonto quruxdeeda aad iyo aad baan ugu mahadinayaa ama ugu bogaadinayaa sida hadda uu dhigay guddoomiyaha een, duqa magaaladu oo uu u ballan qaaday in xil uu iska saarayo anigu waxaan ku darayaa oo keliya wasaaradda deegaanku waxay leedahay kormeer iyo inay gacan siiso was- ee, dowladda hoose iyo duqa magaalada iyo tiimkiisa macno ma samaynayso haddii hadda la beero dhirtaa la sheegay oo kun iyo saayidka ah oo saddex bilood inta gacan maaragtay la siiyo dowladda hoose iyo keer ay gacan xoog la bixiyaan gurigii uu ku horoolaa uu kaalin ka qaadan waayo uu fahmi waayo marka saddex bilood la, la, la barbaariyo kabacdina roobku do-o shan bilood markay gaaraan hadda weli waa ilmo yaroo kaleeto waxay u baahan yihiin gacantii waxaan rabnaa dadweynaha caasimadda puntland inay garashadeeda yeeshaan oo geedka gurigiisa hortiisa ku yaal xil gooniya uu iska saaro way ku dadaalayaan dowladda hoose iyo keer iyo wasaaradduba inay helo geedkii badbaado helo oo uu helo fensin ku filan oo arigii iyo xoolihii ka ilaaliyo waad arkaysaan kuwa hadda horteenna ku beeran qaab caynkaasaa loo beeraya laakiin geedka mas-uuliyaddiisa waxa xooga ugu weyn leh dadweynaha guryahooda uu ku horbeeran yahay arrintaa waxaan rabnaa sida hadda guddoomiyuhu ballan qaaday waa si wanaagsan in lagu dabagalo oo lagu kormeero oo lagu baraarujiyo dowladda hoose hawsheeda ugu weyn ay noqoto dadka maarata jidka la beerayo guryahooda ku yaalaan inay kaalintooda qaataan teeda kaleeto insha allah waxaa jira infatis fara badan baa jira oo dhira'ayn ah maxamed lakimaan radio daljir garowe